Wasaaradda Beero Gobolka Haddad Mareera ayaa bulshada beeralayda aan qaybinaya daawooyinka laga buufiyo cayayaanka ku dhalada waa beero. Isku-duwaha Wasaaradda Beero Gobolka Haddad Mareera Jamaal Deeq Maxamed iyo Aadan Okudareer Wasaaradda Beero heer qaran ah ayaa ku warbiya daawooyinka bulshada aan qaybiyana.
Waxaan u mahadnaqayaa waftigan ballaaran ee nooga yimi xarunta dhexe ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda somalilan soo dhawaada baan idin leeyahay waxaan aad aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda beeraha agaasimaha guud wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dhammaantood oo codsigii aan u dirnay ee ahaa inay inaga soo caawiyaan gacan naga siiyaan sidii xasharaadka maanta dalagka ka baxay ood weyne oo cayayaan naga dhashay sidii ay wax nagala qaban lahaayeen siday markiiba noo soo gaadhsiiyeen iyo agaasimaha waaxda badbaadada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa halkan laga keenay dawadii reer gololey waanu siinaynaa waxaan sheegaynaa u sheegi doonaa beeralayda kale ee gobolka daadmareer ee joogtaa wixii u baahan dawo cayayaanka kaga dhashay beeraha inaan u hayno insha allaahu oo aanu siin doonno
dawooyinkii iyo cabashadii xanuunada ku dhaca dalagga beeraha ay ugu horeyso diirta iyo cayayaanadii kale duulayay xasharaadka ahaa oo aada waxyeeleeya beeraha iyo dhibaato badan ku keena waxaan maanta soo booqonay oodweyne gobolka daadmareed khaasatan degmada galoli oo aada uga cawinaysay diirta oo ka saameysay sisinta waxyaala badanna soo gaarsiisan in badanna aan soo aragnay dawadii qayb ka mida waxaan u keennay cabashadooda inuga soo jawaabnay wasaaradda beeruhu iyadoo karaankeeda iyo awooddeeda isticmaalaysa inay kasoo inaan soo gaadhsiinay dawooyinka qayb ka mida kuna wareejinayna iminka insha allahu tacaala dawadaas beeralayda degmada galooley waxaana ku mid ee bulshada beeralayda ayaa umahadnageen sunta cayayaanka oo hadeersidii wasaaradda wasaaradda beeraha way ku mahadsantahay codsigii aanu ka codsannay cabashada cayayaanka beeraha aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa way ku mahadsanyihin noona keeneen dawadii way mahadsanyihin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ugu mahadcelinayaa wasaaradda beeraha qalabka dawooyinkan ayna soo gaadhsiisay maadaama cayayaan ku dhashay maxay ahayde sinsintii iyo qudaartii dalaggii kala duwanaa marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sii ahaan weliba isduwaa beeraha jamaal deeq beeralayda gobolka hadaad mareera oo daawooyinka laga buufiyo u baahi weyn anqabanga bulshada beeralayda